deegaanadaasi waxaa la yidhaahdaa garasweyne sada la galay sada lehelow dadkii reer baadiyihii tuulooyinka deganaa la duqeynaya khasaare xowlaa dhacay wuxuu laabayahay gabar umula iyo afar inugu ay dhashay xoobiya diyaarad duqeynkii diyaaradda waxa ku gaareen gabadha hadda garaab waaye naf xunaa ku jirta laba cunugna way dhinteen meel kale oo dhowr guri ku gubteen waa jirtaa hooli iyo ari iyo low meel ay diyaaradda ku baabishayn waa jirtaa dowladda etoobiya markay labadan mawdood iska hor yimaadeen waxii ka dhacay ay ka dhaceen diyaaradaha la soo kiciyey miigigaa la soo kiciyey dadkii baatada ahaa la duqeynaya ma garan maadaama annaga ilaahay meeshaana maqaniyey xuduudkaa soomaaliya etoobiya aan deganahay waxay qori wata oo dagaalamaya anaga waxba nagama gelin waxaan ahay dad shacaba oo maras ah waaye le caruur leh maati leh ayaan ahay oo abaari hayso oo baad iyo biyo hagaagsan haysanin ayadoo dhibkaasi jiraa lagu kor dagaalamay ha lagu kor dagaalamay haddana waxaa jirta diyaaradaha miiga dowladda etoobiya soo kicisay oo shacabkii lagu duqeynay dhibaatadaasana haysata waxaan ka hadlayna taas wey meeshaasi meel hadda taladeeda qof gooniya lagu hadlayn karo maaha sidaad og tahay gobolka boqol waa go-doonsan yahay waad ogtihiin idinku oo dhan soomaaliya joogtaan muddo hadda dhowr toddoba sannadood sideed sanadooda waxa galay waxa ka baxaya male laakiin tuulooyinka waa iska dhex yaalo marna shabaabkaa jooga marna waxa jooga dawladdaa joogta laakiin hadda shabaabaa joogay markii hore